isla wararka al-shabaab ayaanu ku jirnaaye waxaa xalay dabley hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka tabeelaha oo ku yaala inta u dhaxaysa afgooye iyo wallaweyn khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaasi wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kooban inoo soo diray iskahorimaadka wuxuu ka dhacay deegaanka tabeelaha oo u dhexeeya degmooyinka afguuye iyo wallaweyn oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan wuxuuna u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kooxda al-shabaab goobjoogayaal ku sugan deegaanka tabeelaha ayaa v o a u sheegay in dagaalka u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada koonfur galbeed ay ku geeriyoodeen shan ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin halka saddexda kalena ay ka mid ahaayeen dhinacyada dagaalamay sidoo kale wararka gobolka shabeellada hoose naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in kooxda al-shabaab inta uu socday dagaalka ay gubeen laba gaari oo mid ka mida uu ahaa kuwa xamuulka qaada kaasoo siday dhuxul halka gaariga kalena uu ahaa nooca raaxada oo loo yaqaana kaaribta wararkii ugu dambeeyey ee gobolka shabeellada hoose naga soo gaarayay saacadihii ugu dambeeyey ee xalay ayaa xaqiijinaya in xaaladda deegaanka tabeelaha ay degan tahay islamarkaana ay gacanta ku hayaan deegaanka lagu dagaalamay ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya deegaanka tabeelaha oo u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo wallaweyn waxaa fadhiisin ku leh ciidamada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a xudur